Dilkan loo geystay labadan wiil ee dhalinyarada ahaa ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka Karafontein ee hoostaga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. kooxaha burcadda ee dilka geystay ayaa lagu waramayaa inay goobta iskaga baxsadeen kadib markii ay dileen labada wiil waxaana ay xarunta ganacsiga kasii qaateen lacago iyo agabyo kale oo muhiim ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in ay goobta uu dilka ka dhacay ay soo gaareen booliska dalka koonfur afrika waxayna sheegeen in ay baarayaan balse hadalkaas waa mid looga bartay oo aan wax natiijo ah ka dhalan si kastaba dalka koonfur afrika ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dilal bareer ah oo loo geysto dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan xukuumadda waddankaasina waxba kama qabato dilal ka dhacaya